magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya iyo weliba hadiiray markabwada gargaar deyrow in ku badan saddex kuntan oo raashin waana langu tirgalay shacabka soomaaliyeed kaasoo ku kooya dowladda turkiya maadaama ayuu jiraan bulsho fara badan oo wakhtigun wajahayaan raashin yaraa munaasabada dowladda soomaaliya kalawareegasi markabka ayaa weyba goobro ku hayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka gudoomiyaha hay-adda sodmaa iyo safiirka turkiga anfidiya soomaaliya iyo mas-uuli inkoreen gudoomiyaha hay-adda sodma ayaa sheegay gargaarkan in dadkii mudanaayeen la deersiyi doono usoonan kuma hadnagay dowladda turkiga garab surnaanti iyo markaasiiti aan muujiyahayaan dowladda soomaaliya dabcan annaga ka sodma ahaan waxaa hawshaa naga qusaysaahi inaan dadkii loogu talagala gaarsiino annagoo mar kale kaashanayno dowladda turkiga walaalahayna ah dabcan waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo runtii maanta nagu sharfay inuu hawshan goobjoog u noqdo waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadcelinayaa safiirka walaalahayna turkiga iyo hay-adaha turkiga khaasatan hay-adda aafaad oo ah hay-adda dhigayna ah hay-adda maareynta mas-uuliyiinka turkiga oo runtii hawshan hogaaminayso aad iyo aadaan runtii ugu mahadcelinaa ummadda soomaaliyeed runtii xaaladda ay ku jirtaahi waa xaalad runtii aad iyo aad u cariiri ah laakiin waxaan rajaynaynaa fuyujarkayna ma xumo ilaahay idankiis waxaan haysanaa walaalana garab taagan marka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka dhinaga kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya saalax jaamac ayaa dowladda turkiga iyo dowladda soomaaliya ka tilmaamay in hariirshow kuweenye sadalang malayow uso-oona ere waliba noo dhexeye ganacsi bic mushtare
hay-adahooda kala duwan ee ka shaqeeya ka hortagga masiibooyinka hay-adda aafaad iyo reer crosta turkida ayaa waxay guddoonsiinayaan hay-adda sodma waxaa laga yaabaa dad badan oo soomaali inay isweydiiyaan ee arrintani waa iska arrin basiide maxaa halkan iyo bacadkan hadda loo taagan yahay laakiin waxaanay wax badan dadku war ka hayn duruufta adag ee ay ku sugan yihiin muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalkeenna ku nool meelaha kala duwan hadda waxaa lagu jiraa xilligii dayrta oo gebageba ku dhow waa xilligii la filayey beeruhu inay soo go'aan oo dalagii waxaan la yidhahda rainfed irrigation beeraha biyaha roobka lagu lagu beero halkaas wax badanna kama soo go'in duruuf adagna way ku jirtaa xoolihii iyo dadkiina abaar ba'an ayaa la saadaalinayaa inay ku soo food leedahay ama ha noqoto biyoyaradii dayrta ama guga oo la leeyahay boqolkiiba siddeetan iyo shan ilaahay baa og xaale biyuhu aad bay u yaraan doonaan taasi waxay sababaysaa in dad afar milyan ka badan ama beerelay dan yarayhi inay habnoololeedkoodii halis gasho waxaa taa barbar socota isbeddelka cimilada oo hadda ayaan dhowaydun lalahaa webigii shabeellaa fatahaya ama biyaa ka imanaya dhanka iyo dalalka deriska aynu nahay markaad cabbaar ka fogaato webigana dadku biyo yaraan ayay u wildaran yihiin duruuftaas oo ay keenayso isbeddelka cimiladu oo soo noqnoqonaya oo dalkeennan soddonkii sanno u dambaysay ugu yaraan labaatan goor ay abaara ba'ani ka dhaceen aad badan aan la lahayn dalkan soomaaliya uu tiifiyada ugu arkay duruufta ay soomaali gashay laba kun iyo koob iyo tobankii ka mid ah maraakiib fara badan oo arrintaas nala xallin doona oo ka imanaya dalalka aynu saaxiibbada nahay sida dalka turkiga oo hormood u ah haddii berigii hore muwaadiniinta soomaaliyeed intay soo luudaan oo nafta la soo cararaan ay xamar ku soo ururi jireen hadda hay-adda sodma waxay bakhaaqaan ee gurmadka la fidhay intaasi waa arrinta aynu meeshan isugu nimid waxaan rabaa inaan si buuxda ugu mahad celiyo walaalaheenna turkiga oo halkan uu ka joogo masiilkii u sarreeyey ee safiirka ahaa iyo howlwadeenno kale waxaan rabaa inaan dul istaago cilaaqaadka innaga iyo turkiga inaga dhexeeya wuu ku bilaabmay cilaaqaad gurmad bini'aadinimo sannadeedii dambe oo xilli adag oo dalku uu halis galay ay inoo soo gurmadeen laakiin laba shayba inaan halkan ka caddeeyaan rabaa ma ahayn cilaaqaadkii u horreeyey oo aynu yeelanno boqolaal sanno ka hor ayaynu mid baayac mushtari iyo mid dawladeed iyo mid diimeedba lahaan jirnay laakiin cilaaqaadkan dambe ee hadda la keenayo labada kun iyo koob iyo tobankiiyo ka bacdi bilaabmay gurmad bini'aannimo ku bilaabmay haddase intaan waynu isla soo dhaafnay waxaynu leenahay cilaaqaad baace mushtari oo baahsan